ok kulanka maanta wuxuu ku saabsanaa yani arrimaha amniga ugu horeeyey sida haatan waxay dhacay dhacdadu dhacday ee hotel muna tacsi ayaan u galnay xildhibaanadii dhintiyey xiligoodii waxaan kaleeto tacsi u galnay dadkii kaleeto maaragtay meeshaas ku geeriyooday falkii waxashina waa lagu soo qaaday adugu waxaan maanta ka hadalnay sidii runtii amniga gudaha loo sugi lahaa dagaaladan hadda runtii amoodo in caruur badan oo masaakiina oo runtii dugsiya quraan ku dhiganaya gobolada laga soo ururiya si xamas lagu baabi'iyo iyo wixii laga yeeli lahaa iyo sidii gobolada abaabulkooda loo xoojin lahaa loo daldalgelin lahaa iyo intaa waan ka hadalnay waxaan runtii wasiirka amniga ayaa runtii qorshe keenay qorshahaas oo maaragtay adigu ku saabsanaa sida amniga guud ahaan iyo jaangoynta ciidanka iyo waxyaabahaas marka waa gartay mudane ra-iisul wasaare ee intii shirka uu socday afkaaraha ugu badan ee wasiirada maadaama arrinta laga hadlay amniga ay ahayd sidii dhacdooyinka ugu dambeeyay oo dhacay oo dagaalada ay ka mid tahay wax looga qaban lahaa maxay wasiiradu ee fikir ahaan soo jeediyeen horta runtii anoo haatan aan u gelin si maaragtay yani hoose laakiin kulli ahmiyaddu waxay ahayd in amniga hadda xildhibaanadoo kaleeto si gaar ah ahmiyad loo siiyo dagaalkooda aada loo ilaaliyo iyo meel in loogu talagalo hadda waxaa ka dambeeya xildhibaanada iyo dadka dowladda u shaqeeya aag ay degaan oo runtii amni aada loogu sugo dowladda amniga shacabkao dhan baa horta xel ka saaran yahay runtii shacabkao dhanna sidii maaragtay loo badbaadin lahaa yacni dadka kan haatan dagaalka iyo bandhaystay dhiigga islaamka sidii dadka looga qaban lahaa baan runtii ku dadaalnay inaan ka hadalno oo meel isaga dhigno waxay la tahayna inaan maaragtay bilageeda dhawaan ay ay dadka kan yani laga kulaysan doonaa dilaa waa gartay mudan ra-isul wasaare marka waxyaabaha aad hadda isla meel dhigteen oo ammaanka ay ugu muhiimsan tahay qodob ahaan maxaad isla garateen
waxyaabaha isla garana waxay ahaayeen in haatan waxaan la sooynayay dibadejinta amniga yani qorshaha amni ee dalka oo dhan ciidamada jaangooyintooda ay ku jirto iyo sidii maaragtay amniga markaan ka sheekaynayana amniga keliya ciidamada maaha laakiin waa ciidamada dhan booliska ciidamada oo sugidda iyo maxkamadaha sidii runtii maaragtay loo dirgelin lahaa qorshe waxaa ugu dambaysa labadii kun iyo lix iyo qorshe laga soo sugeeyo qorshahaas in maaragtay inta lagu noqdo la waafajiyo wadciga hadda aan ku jirno laakiin mudan ra-iisul wasaare markaad eegto arrimaha hadda dalka ka taagan ee ammaanka baa ugu muhiimsanaatee oo dilal baa dhacaya gaadma qaraxyaa la fulinaya ee xarumaha dowladdu ay gacanta ku hayso dhexdeeda kooxaha dowladdu ay weeraro arbishaada ka samaynayaan qodobada aad isla garateen ma isleedahay dhammaan arrimahan waxbay ka bedeli karaan runtii waxbay ka bedelayaan waxa weeye adigu wixii dowladda dhinaca ee haatan haysana wixii ka jiro dhanna amnigeeda waa la zaa'ilinaya haddii la yidhaahdo waxaan zaalin doonaa in maaragtay waxyaabaha dad kale tuumo dhan maaragtay meelaha yani ku dhumaalaysanaya in in gacanta lagu soo diro waxaan rajaynaynaa inaan dhinacaana sugno dhinacaas kaleetan haddii la yidhaahdo dadkaan haatan dagaalka ka soo qaaday aan maaragtay runtii dib u riixno oo aan magaaladan gacanta lagu dhigo qorshaha magaalo gacan ku dhigista aad muddo badan bay dadka soomaaliyeed mudan ra-iisul wasaare idinka sugayeen rajada hadda aad muujinaysay maxay kaga duwan tahay ballanqaadyadii hore xukuumaddu u fidin jirtay
runtii waa ogtahay ciidanku diyaargarow waa lagu jiray maahan maaragtay yani hadalka marka dagaal socda ciidanka in markaas diyaargarowgiisa dhisidiisa la galo waxay la tahay haatan in maaragtay runtii meel fiican ay marayso ciidamada amisoona runtii ay haatan gacan fiican siinayaan ciidanka soomaaliyeed waxaa rajaynaynaa nabada unay ku filnaadaan magaalada xamar laakiin taas kumuna istaageen waxaan ka hadalna xataa gobolada iyo ahmiyadda ah in mar dambeeta aan fursad loo siin dadkaan carruurta masaakiinta ee waalidiinta u dirsadeen dugsiyada qur-aanka ee laga soo abduubayo inaysan fursad loo siin inay yacni helaan maaragtay fursad carruurtaas kusoo qafaalaan oo ku keenaan xabash mudan ra-iisul wasaare isla arrimahan dagaalada oo kale dad badan oo boqol kor u dhaafaya maalmihii lasoo dhaafay muqdisho ku dhintay dagaalada iyo duqeymaha dhammaantoodna rayid bay u badnaayeen oo isbitaallada qaarkoodna boqolaal baa yaala dareen ahaan arrintaa maxaad ka muujinaysaa maxaase qorshe ah oo dadka sidii wax loogu qaban lahaa ama xataa dhimashadoodii iyo dhaawacyadoodii laga hortegi lahaa khasaaraha shacabka loo yareyn lahaa ilaa inta badan duqeymay wax ku noqdaane xukuumadda iyana uga qorshaysan niusankaaba haatan duqeymo badan dhinacooda ay kasoo dhacaysaa laakiin saasoo tahay annaga mas-uuliyad gaar aan iska saarna runtii shacabka inaysan waxgaarin xakuumadda waa inaad ogaataa ummadda soomaaliyaad ogaataa sideedaba dadkan dagaalamaya waxay markasta isku dayaan dhinaca shacabka inay wax ka tuuraan ama wax ka hadlayaan si shacabka iyo dowladdu ay u kala fogaadaan marka waxa weeye arrinta tan waa arrin aan si sahla u qaadanayno waa runtii arrin aan ku dhawan jirno aan rajaynaynana in mar dhow aan runtii yani meel shacab joogaa inaan wax laga soo tuurin sababtoo ah waxaan rajaynaynaa inaan gacanta magaalada barkeed ku qabanay ama magaalada oo dhan baa dilaya ugu dambayntii markaad oo dumaadsan mudane ra-iisul wasaare maxay tahay fariinta shacbiga soomaaliyeed ee ku dhegaysanaya aad u marin lahayd radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya shacabka soomaaliyeed marka hore waxaan uga tacsirinayaa runtii dhibaatada tan iyo dagaalada lasoo qaaday dagaaladan dowladda ayaa lasoo ataagay shacabka soomaaliyeed baa lasoo ataagay waxaa soo waxaa sabaynaya waxa weeye dad ay ku shaqaysanayaan dad injineer ah runtii waxaan rabaa shacabka soomaaliyeed inaan yani maanta aan uga maaragtay ka codsaday in runtii ay gacan ku siiyaan dowladda sidii dadka kale iskaga qaadan lahaa dadka kan caburkadooda ay baabiinayaan ummaddii ay barakicinayaan wax qorshe oo waddanka loo hayana ma jirto qorshaha kaliya ahayaan waxa way qofkii nool in la dugo kii dhinteedna maaragtay yani lasoo saaro marka runtii waa in meel lagu soo dejeestaa mar horaan sheegin annaga waxa kan hadday fakar tahay fakar meys baa lawada fadhiisanaya culimo waxaa jirta aqoon leh dadka kala saari karta hadday siyaasad tahayna meys wada xaajood baa jira lagu wada hadlayo lagu xaajooday laakiin hadday tahay ummadda wax la barakiciyo dowladda mas-uuliyadda waa ka saara runtii inay difaacdo dalka inay difaacdo dadkan kusoo duulay runtii ummaddana ka qabata dhaqan ugu haya